bulshada ku nool deegaanka xamure oo hoostaga degmada xeraale ee gobolka galgaduud ayaa codsaday in la gaarsiiyo adeegyada waxbarashada aasaasiga ah dadka deegaanka ayaa sheegay in caruuro badan ay ka maqan yihiin fursadda waxbarashada taasoo sababtay in dhallinyaro badan ay ku barbaaraanba iyagoo aan helinba aqoon dugsiyadeeda odayaasha dhaqanka waalidiinta deegaanka ayaa ku booqay in dowlad goboleedka galmudug iyo hay-adaha samafalkaba ay kaalin muuqda ka qaataanba sidii loo dhisi lahaa dugsiyo loona keeni lahaa macalimiin iyo agab waxbarasho ugu horeyna guddoomiyaha deegaanka xamure ayaa sheegay in bulshada ku dhaqan deegaankani ay baahi weyn u qabaan dhanka waxbarashada maadiga adduun maanta waxaa la joogaa casri ah adduun waxaa la joogaa qofkaan waxbaran uu meel cidlaadee iska joogo wax uu joogo aan la arkay qofkii waxbartaana noloshiisa uu maaraynayo in ilmihiinnu waxbartaan kalsoonidiinnu fiilnaato hooyo walba ay ka maaranto inay bila'aadin kale wax ka sugto ilmaheeda waxbartay oo jaamici ah uu wax u qabto biilkeeda marashadeeda masruufkeedan uu meel saaro hooyooyinka laftoodii baa wax la barayaa ciyaalkii wax la barayaa weeligii gabdhaha loo barayaa hooyadu markay soomaaligii barato xisaabtiina barato telefoonkeeda maashiidka lagu soo qoray iyo lacagta ugu soo dhacday iyo qofka wax u dirsanaysa bartii ka akhrisanaysa laakiin markaysa waxbaran oo iyada laftooda aysa waxbaran maashiidka u soo dhacay hay-ad maa la soo hadashay ma boqshad cidlaa u soo dhacday masharaaga kuma filaa ma oga agaasimaha waxbarashada degmada xeraale iyo sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka degmada ayaa bulshada deegaanka u sheegay in ay ka maamul ahaan ay garab taagan yihiin waxyaabaha dhanka waxbarashada ay u baahan yihiinna ay ka caawin doonaan
dadka reer xamurana aad baan ugu mahadcelinaynaa wasaaradda waxbarashadana waa gaarsiinaynaa cabashadooda waxaana rajaynaynaa in si deg dega loogu soo jawaabi doono haddii lahayd insha allah sixiraala hadda deegaanada ku xeeran waxaad aragtaa dhismaa ka wada socda tawfiiqa dhisma ka socdaa lajeedbuu ka socdaa busmaaley buu ka socdaa dhammaantood wasaaradda waxbarashada galmudug ayaa fulinaysa dadka reemiyiga iyo baana lagu dhiirigelinaya waxbarashadaas reexa murana ayagii baa dhiiraday waa noo yeereen cabashadiinnana waa qaadaynaa insha allah haddii lahaydmo ka maamul ahaan inta aad bilaadeen waa idinkaga mahad celinaynaa marka xigtana waxaan diyaar u nahay inaan codsigiinna iyo dhawaaqiinna gaarsiino dhammaan hay-adaha dawliga ah oo heer federaal iyo heer state intaba ay ugu horrayso in wasaaradda waxbarashada galmudug iyo shaqaalihda nagala joogo hadda uu guddoomiyihii waxbarashada degmadu kow ka yahay iyo kormeerihii waxbarashada taasoo aan ku suuro gelinayno in int allaalihii intii suuragala ardadaasu aysan lumin maalmaha aad u astaysatay in wax loo baro waxbarashada asaasiga ah deegaanka xamure ayaan horey uga jirin waxbarashada maadiga ah taasi oo bulshada deegaankaasi ay baahi weyn u qabeen